dowladda soomaaliya ayaa wakhti u qabatay dadka ajaanibka ee ku dhaqan magaalada muqdisho inay isdiiwaangeliyaan taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadda ee soomaaliya jenaraal cabdulaahi gaafow maxamuud oo shir jaraa'id saaka ku qabtay magaalada ayaa labayo toban maalmood u qabtay ajaanibkaasi ku soo qulqulaya dalka iyagoon marin nidaamka socdaalka ee u dejisan soomaaliya shaqaalaha ugu badan ee ajaanibta ah ayaa ka shaqeeya xarumaha amisom qaramada midoobay iyo hoteelada xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan haddaba kasoo diray magaalada muqdisho hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay ka hadlay xaaladda ay dalka ku joogaan dad badan oo ajaaniba oo muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo qulqulayay gudaha magaalada muqdisho shir jaraa'id oo uu maanta magaalada muqdisho ku qabtay taliyaha hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha cabdulaahi gaafow maxamuud ayuu ugu horrayn uga hadlay xilligii ay ajnabigani soo galeen magaalada muqdisho iyo qaabka ay ku joogaan gudaha magaalada dalka labadii sane ee ugu dambaysay waxaa soo galay dad aad u fara badan oo ajaaniba kuwaas oo u kala kala jiro qaarna waxay ku jiraan meeshaan amisom oo shirkado fara badani ay ka shaqeeyaan shirkadahaas oo keena dad badan oo ajaaniba oo kasii shaqeeya meesha marka horena ay shirkadahaas ayagoo ku xiran heshiiskii dowladda iyo amisom qaarkood ama ay yihiin taakulayaal amisom ay yihiin heshiiskaas ay ku jiraan ayagoo ka faa'iidaysanayo qaar badanna waa united nationka oo dhismooyin fara badan badan meelahan ka wado ayagana dad ajaaniba oo badan ayaa waxna u dhiso qaarna ay la joogaan marka u horeysay biisaa saddexda bilood naga qaataan kabacdi muddo dad badan sooma noqdaan taliyaha hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha cabdulaahi gaafow maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in hay-ado iyo shirkado kala duwan oo ka howlgala gudaha ayraboorka ilaa dugsiga tababarka xalane ay si sharci darra ah ku shaqaalaystaan dad ajaaniba oo aanay dowladdu waxba kala socon waxaana uu u jeediyey digniin kama dambaysa oo ku aadan in muddo laba iyo toban casho ah ay isku soo diiwaan geliyaan waxaana uu xusay in ciddii amarkaasi ka dhaga adeegta ay tallaabo sharci ah ka qaadi doonaan marka waxaan uga digaynaa saaka rabnaa inaan u sheegno sida laydin kalaameeyey dalka iyo shuruuca sharciga dalka u kalaameeya dadka haysatiin hadda annaga bixiyayna dhihi mayno soo sharciyeeya haddaan muddo toban iyo laba maalmooda aad sharciga ku keeni weysaan wax ciqaaba imaa qofkaas ajnabigaana xabshiya loo diri doonaa ninkii damiintay qof kastaani qof aan noogu qoran qof naga dhuma karama leh haddii laba iyo toban maalmood ay dhaafto qofkii keeni waayo qofkii la shaqaynayo ninkaas ajnabigaada isana xabsiyuu gelaya sharciga dalka lagu qaadaa adigana ganaaxaad muddaysanaysaa iyo wixii kaloo sharciga ka adkeesha shirka jaraa'id ee taliyaha hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey gudaha magaalada muqdisho ay si sharci darra ah ku imanayeen shirkado aan wax ruqsad ah ka haysan dowladda soomaaliya waxaana iminka lagu qiyaasaa shirkadaha sida sharci darrada ah ku jooga magaalada muqdisho ilaa soddon shirkadood oo intooda badan ka howlgala gudaha ayraboorka ee magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho